yunus imre gojo oo ahaa siddeed iyo soddon sano jir mooto watay ayaa waxaa ku dhacay gaari uu watay wiil u dhalay madaxweynaha soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed xasan sheekh maxamuud xilli uu marayay waddo weyn oo ku taala istanbul yunis ayaa lix maalmood kadib lixdii bishii disembar ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada istanbul mas-uuliyiinta turkiga ayaa amray xarigga wiilka madaxweynaha waxayna ka mamnuuceen inuu dalka ka baxo balse warbixinno ay warbaahinta dalka turkigu qorayso ayaa sheegaya in maxamed uu amarka soo xiritaankiisa ka hor ka baxay dalka turkiga turkiga ayaa sidoo kale baaritaan ku bilaabay saraakiisha fuliyey baaritaanka horudhaca ahaa ee shilka islamarkaana sida warbaahinta turkigu sheegtay xor ka dhigay maxamed waxaan wadahadal la yeelanay mas-uuliyiinta garsoorka soomaaliya ayuu yidhi wasiirka cadaaladda turkiga yilmas tunj oo saxaafadda la hadlayay shalay waxaa suurtagal noqon doonta in eedeysanaha uu yimaado turkiga oo uu ka qayb qaato hanaanka maxkamadaynta maalmaha soo socda ayuu yidhi wasiirka cadaaladda ee turkiga waxaan la hadlay wasiirka cadaaladda soomaaliya waxayna arrintan ku eegayaan niyad wanaag ayuu yidhi tunj isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in maxkamadda ay dhowaan furmi doonto talaadadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wakaaladda wararka associated press u sheegay in wiilkiisa oo afartan sano jira aanu ka cararin turkiga waxa uu sheegay inuu kula taliyey inuu ku laabto oo uu maxkamadda hor tago maxamed xasan sheekh maxamuud oo ah dhakhtar ayaa ku nagaaday goobta shilka wuxuuna kadib istanbul sii joogay maalmo ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan tacsi u diro qoyska oo aanan garanayn si aan ula xiriiro ayuu ku yidhi waraysiga oo uu bixiyey madaxweynaha talaadadii lasoo dhaafay waxaana la qaybsanaynaa murugada geerida waanu ka xunnahay inay waayaan wiilkooda ayuu sii raaciyey waxaan samayn doonnaa wax walba oo aan awoodno si aan u xaqiijinno in wiilkaygu uu ixtiraamo sharciga iyo kala dambaynta turkiga uuna hor tago maxkamadaha turkiga ayuu madaxweynaha soomaaliya ku yidhi waraysiga oo lagula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee new york halkaasoo dowladda soomaaliya ay ku soo bandhigtay qorshaha ay kala wareegayso ammaanka ciidamada midooda afrika ayna sii wadayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka al-shabaab turkiga waa dal aan walaalanahay ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ixtiraamaynaa shuruucda iyo cadaaladda iyo nidaamka garsoorka madaxweyne ahaan marnaba ma ogolaan doono in qofna uu ku xadgudbo nidaamka garsoorka dalkan ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud turkiga ayaa xiriir dhow la lahayd soomaaliya tan iyo sannadii labada kun kow iyo tobankii markii madaxweyne rajab dayib erdogan oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga uu soomaaliya booqday isaga oo taageero u muujinaya soomaaliya oo xilligaasi ay ka jirtay abaar daran oo halis gelisay nolosha malaayiin qof turkiga waxa uu bixiyey gargaar bini'aadnimo waxa uu dhisay kaabayaal dhaqaale jidad iyo isbitaallo ku yaalla soomaaliya waxayna shirkado laga leeyahay dalka turkiga ay maamulaan dekedda iyo garoonka muqdisho wuxuuna turkiga ka furtay soomaaliya saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi isagoo ku tababaray saraakiil ciidan oo isugu jira militari iyo booliis waxaa sidoo kale turkiga uu ku jiraa waddamo soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo la isku yidhaahdo soomaaliya kent group oo ay ku jiraan maraykanka ingiriiska qatar imaaraadka carabta iyo dalka turkiga